waxay ahayd wasaaradda waxaan ka shaqaynaynay kowba inaan wasaaradda ogaano xaaladaheeda iyo duruufaha ay wasaaradda ku sugan tahay waxaan diyaarinaynay miisaaniyaddii dowladda oo iyadana aan dowladda hore aanan ka dhaxayn miisaaniyad diyaarsan waxaan diyaarinaynay risiidkii shirkii looga hadlayay sanadkan waxa la qabanayo oo wasaaraduhu qabanayaanin barnaamijkiisii waa diyaarinaynay wasaaradda iyo shaqaalaha iyo madaxyada miisaaniyadda iyo kuurgelidda
bal marka hore intaanaan gudagelin waa imisa tirada guud shaqaalaha ka howlgala wasaaradda maaliyadda tirada guud ee shaqaalaha wasaaradda maaliyadda ka howlgala waa kun iyo shan iyo toban qof waxaana aada ugu badan yihiin shaqada wasaaradda marka rag iyo dumar waa isku jiraan ha waa isku jiraan rag iyo dumar baa isku jiraan gabdhahaanuna la jecel lahay shaqooyinka qaybtood inay iyagu ay muhiim u yihiin inay qabtaan waxaan ugu maqaalo ah in muddo aad ku mashquulsanaydeen sixitaanka arrimaha wasaaradda khaasatan musuq maasuqa maxaa idinka soo baxay haddii aad dibo-eegis ku samayseen waxaa noo soo baxay inaanu qabanay buugaag forgery ah oo aan ahayn buugaagtii dowladda oo lagu shaqeeyo oo aan dadkii ku shaqaynayay suuqab qabannay oo xirnay haddana ay maxkamad suga yihiin hadda waxaanu haynaa nin baan haynaa aan soo qabannay waxaan kaloo haynaa dad lacago ay jareen oo buugaagta caadiga aha ku jareen ay ku maqan yihiin oo iyana xiran oo iyana hadda xabsiga ku jira iyadana waa nin hal nin waaye weli way socotaa waxaad ii sheegtay inaad la dagaalamaysaan musuq maasuqa maxaa dowladda uga qorshaysa musuq maasuqa waa la dagaalamaynaa qofkii ay ku cadaato waxaa dowladda uga qorshaysan waxa uu sharciga ka helo in la mariyo kolley waxay ila tahay inay kategori leedahay waxa qofkaa lagu soo qabtay qayb baan sidan shalay sheegay lacaga badan ay noqon karaanin oo ama xabsidaayin ama toogasho sidii sharcigii hore soomaaliya dhici karto ha isagaan weli isticmaalnaa inagu haddaan soomaali nahay qaybbaa waxaa dhici kadhaa inay yaryihiin oo sannado noqon kadho waxa uu la kulmayaa wixii uu ka helo sharciga dowladda puntland iyo dowladda soomaaliya oga degan musuq maasuqa buu la kulmaya hanti dhowrka uu shaqaynayaa waan wadnaa qof kasta oo barnaamijkaa lagu helana haddii rabbi idmo ciqaab buu mudanaya haddii laha idmo aad xilka la wareegteen waxaa jira qaylo badan oo ka imaanaysa shaqaalaha dowladda iyo ciidamada mushaahar la-aan sanad ku dhow daysan kaba badnaynba arrimaha maxaad ka qabateen muddadii aad joogteen waxaan ku dadaalaynaa inaan bixinno shaqaalaha iyo ciidamada mushaharkooda hadda intaan joognay waa bixin ilaah iidankiisna waxaan ku dadaalaynaa inaanu bixinno bil walba waxaan ugu maqaalo ah inaad isku daydeen tallaabo aad ciidamada tirada dhabtaha ciidamada iyo shaqaalaha inaad saxdaan maxaa idinka qabsoomay howlahaas
waa jirtaa ciidamada hadda waxaan wadnaa xeriyo aan diyaarinayno hadda oo aan rabno inaan ciidamada ku xarayno kabacdina aan ciidamada u samayno finger britanki aan u samayno oo ay noqdaan ciidamo la yaqaan sida hadda dowladda federaalk kale ay wado marka barnaamijkaas wuu noo socdaa halkaas wuu noo marayaa barnaamijkii wasaaradahana wuu socdaa hadda wasaaradda oo kale waxaan wadnaa xafiis walba imise qof ka shaqayn kara waxaa inta badan lagu murmaa kordhinta cashuuraha ayaa ganacsatada iyo dadkuba ay maaragtay ka cawdaan adiga maxaa kuu qorshaysan wax ku daris iyo wax ka nimis
weli waxaan aad ugu jirnaa inaan ogaano taleefooyinka wasaaradda annaga haddeer canshuur inaan kordhinno oo degdega naguma jidho laakiin waa u kuurgelaynaa xaaladaha hadda shalay oo kale waxaan fiiriyey raashinka quddaruriga la yidhaahdo waxaa puntland laga qaado waxaad leedahay puntland canshuur lama qaado xaqiiqa ahaan kiishka oo kale baa laga qaadaa halka laga qaado xamar somalilan marka horta aad baan u soo dhoweynaynaa in waxyaabaha quddaruuriga ay jaban yihiin oo aad u jaban yihiin laakiin weli hadda qorsho degdega oo inaan canshuur korrina ah naguma jirto laakiin waan ogaanaynaa wax walba waxa aan qaadno iyo waxa soomaalida kala qaado waxaan rabnaa inaan marna culays ummaddu ay dareenta uusan dhicin